bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadaynaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa saddex iyo tobanka bisha janawari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan hogaamiyaasha madasha qaran ayaa kulan ku yeeshay qadka teleefoonka laba-iyo tobankii ilaa iyo kow iyo tobankii bishani janawari ee sanadkan laba kun toddobiyo toban kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya cumar carte iyo sidoo kale qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada sida madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble axmed maxamed islaam axmed madoobe oo jubbaland ah iyo sidoo kale shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdikariin xuseen gureed madaxweynaha maamulka galmudugga shirkan ayay madashu kaga hadashay dhawaqii kasoo yeeray qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka galmudug taasoo ay ku sheegeen in xilkii ay kaga qaadeen madaxweynaha maamulkaasi galmudug cabdikariin xuseen guuleed madasha iyadoo ay qiimeynayso xaaladda uu dalka maanta ku sugan yahay ee dhinaca abaaraha baasan ee dalka guud ahaan ka jira marxaladda kala guurka ah ee la xiriirta doorashooyinka dalka ka socda iyo sidoo kale gaar ahaan midda la xidhiirta maamulada dalka ka jira inaana foodo iyo qalalaaso lagu abuurin ayay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin wax waliba oo sidaraa ee loo sameeyo sida ay ku sheegeen taasoo waxyeelay karta degenaanshaha maamul goboleedyada sidoo kale midda amni madashu waxa ay sheegtay in ay xilligani la aqbali karin qalalaaso sharci darro iyo sidoo kale foodo huwan oo oo abuuri karaa in dowlad goboleedyada ay dareemaan amni darro gaar ahaan galmudug ayay sheegtay madashu taas oo ay kaga digtay in la xaliyo wax waliba laysuguna yimaado wadahadal ugu dambeyntii waxa ay ku baaqday in la tixgeliyo duruufaha gaar ahaaneed jira deegaanada galmudug sida abaaraha dagaalada lagula jiro kooxaha al-shabaab madashu ayaana kulankani ku soo idlaysay taageerada ku aadan in la garab istaago maamul goboleedka galmudug sidii uu kaga bixi lahaa xasaladda siyaasadeed ee ka tirsan kuwa maamulkaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa baaq ku aadan u diray mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale hambalyo isuwan doorashada madaxtinimada in lasoo dadejiyo kadib doorashadii guddoonka baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka iyo guddoonkuba inay dedejiyaan haatan doorashada madaxtinimada dalka oo loo madalsan yahay sida la shaaciyay labaiyo labaatanka bishani inay ka dhacdo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya inkastoo dhowr jeero horee dib u dhac ballaaran uu ku yimid arrimaha doorashooyinka dalka sanadkan loogu talagalay inay ka dhacdo ayadoo sidoo kalena warar kala duwan ay kasoo baxayaan taasoo ay maalmihii lasoo dhaafay kaga cabanayeen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya in dowladda wakhtigeed u idlaaday ee uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud ay ka shaqaynayso dib u dhaca inta badan ku yimaada arrimaha doorashooyinkaasi madaxweynaha soomaaliya oo baaq u diray mudanayaasha baarlamaanka iyo guddoonkuba ayaa xalay shir jaraa'id ku qabtay gudaha caasimadda soomaaliya
guddoonka cusub ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo aan leeyahay mar kale hambaryo waxaa la idin dhiibay xil cusub waxaana doorashada shalay ee maanta ka dhacday golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaliya waxay daliil u tahay dadka soomaaliyeed in ay waaye aragnimada iyo khibradda dadka hogaaminaya inay muhiim tahay inay u arkeen waxaan rajaynayaa guddoonka la doortay oo dhammaantood ah dad waaye arag u ah hogaaminta baarlamaanka horena usoo hogaamiyay marxalada kala duwan waaye aragnimo badan iyo maxaanku idhahday lehne muxuu ahaay waaye aragnimo fiican u leh hogaaminta baarlamaanka in ay afarta sano ee soo socoto baarlamaanka federaalk ah hogaamintiisu ay toosnaan doonto buuqiisii carqalada ayna dhici doonin dowlad dhisida iyo dejinta sharciyada dalkana u baahan yahay iyo dibo oogista kuwa hadda noo jira qaarkood in ay noqon doonto arrin priority iyo muhiimada koowaad hortelinta koowaad baarlamanka u siiyo dadka maanta hogaanka noocaana ay yihiin kuwii ugu waaya aragsanaay arrimaha baarlamaanada ee soomaaliya marka sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ididiilo cusub waaye rajo cusub waaye in waaye aragnimadii iyo muxuu ahay socodsiintii howlihii baarlamanka ay maanta dad waaye arag u ah howlaha baarlamaanka gacanta u galeen waan ku hambalyaynaynaa dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo hawl wanaagsan ayaan leenahay waxaa guulaystay waaye aragnimada iyo khibrada waxaa guulaystay dhamaystirka qabyada wixii hore qabyo noogu ahaa dhamaystirkooda
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xubnaha ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ayaa kulan la qaatay musharaxa madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya kulankan oo ujeedkiisa uu ahaa sida ay sheegeen guriga xubno ka tirsan mid ah looga hadlayay sida loogu gurmo karo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa soo dhoweeyey fikirkooda maxamed cabdulaahi maxamed farmaaje wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim sate iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa ka warbixiyey hawsha guddiga u qabsoontay ilaa iyo hadda iyo sidoo kale lacagaha ay urureen u dhaafay lixdanka kun ee dollar abaarta sanadkani oo looga magacdaray siman ayaa waxa ay saameyndelatay dad aada u fara badan kuwaasoo intooda badan ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed uu ka harimiyo iyo qeybo kaloo ka mida gudaha dalka soomaaliya sheekh nuur baaruud gurxan oo xubin ka ahaa guddigan gurmadka abaaraha ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay ku mashquuleen doorashada halka gurmud loo samey lahaa dadka walaalahooda ee dhibaataysan waxaana sidoo kale xubnihii ka hadlay ka mid ahaa qaar kale oo aad badan oo ka mid ah dadka iyagu ka soo jeeda deegaanada ay abaaruhu ka jiraan ugu dambeyntii mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa u mahad celiyey guddiga gurmadka abaaraha sida ay isugu xil saareen in ay wakhti geliyaan sidii gurmud ay u heli lahaayeen dadka soomaaliyeed waxa uuna baaq u diray guud ahaanba ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba ha joogtee iyo ganacsatada soomaaliyeed qof waliba ala wax ku manaysay in uu wax dhiibo inkastoo aysan goobta ka dhicin haddana xubno guddigan gurmadka abaaraha ka tirsan ayaa waxaa waxa ay ka heleen mudane farmaajo lacag dhan soddon kun oo doolarka maraykanka ah taasoo ugu talagalay uu kaga qayb qaato dhibaatada haysata dadka soomaaliyeed ee abaaruhu adagay ay ku yeesheen wararka naga soo gaaraya deegaanka galoon ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in xal laga gaaray dagaal beeleed ka dhacay halkaasi taasoo ay ku nafwaayeen ku dhowaad afar ruux halka qof kalena uu dhaawac ka soo gaaray wararku waxa ay tilmaamayaan in halkaasi haatan xaaladeedu ay degan tahay sidoo kalena waa waani xal laga gaaray dagaaladaas sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka ah ee maamulka galmudooga axmed bile cali oo la hadlay warbaahinta kadib markii lakala qaaday dhinacyadii dagaalamay halkaasi waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayeen in gaadiid la gubay labada dhinacba
waxaan rabnaa un waxawaaye odayaashii dhinacyada iyo maxaa lahayay iyo cuqaasha inaan isku keeno wixii dhacay laga wada hadlo maxaa lahayay lagana runtii ballaamo sidii arrintaas waan waan iyo wadahadal loogu dhameylayo de waxaan joolahay annaguna aan goobjoog ka ahaano heshiis dhabana meesha uu ka dhaco oo runtii deegaankan waxbaa ka dhidhici jireen laakiin weli ma dhicin dagaal fool ka foola saas oo kale ah kuma usa badnayn wuu yaraay marka arrintaas inaysa mar damba soo laaban in la xakameeyo in maxaa lahayay wixii dhibka wada cidda fawdo wadooqaas oo farta lagu fiiqi karana la qabto oo la xiro oo sharciga loo geeyo inta kalena wadahadal iyo maaragtay lagu dhamaysto xaajo iyo iyo sidii dhaqanku ahay in lagu dhamaysto intaasaan rabnaa shirkan aan wahadalna kabacdina kugu shaweyn oo arrintaas maxaa lahayay lagu sii dhaqaaji lahay annagu aan aan ballamino iclaamino muddo yar gudaheedna aan taas aan qabana gaaliga laakiin berri wixii ka dambeeya ee noqdaan dadkii sidoodii hore lagu soo celiyo baraabahooda ay tegi karaan wada cabi karaan xoolahaas la dhaqan karaan inaan halkaas gaarsiinaan rabnaa hadaa la yidhaha
sidoo kale labadoon laba nabadoono labada dhinaca ayaa goobtaasi ka hadlay kuwaasoo muujiyey dareenkooda ku aadan xalka laga gaaray dagaalkii ka dhacay deegaanka galool ee gobolka galgaduud kaasoo u dhexeeyay laba maleeshiya beelood oo kala kala taabacsan dhinacyadaasi
naqaano annaga dad nabadoona oo nabada doona oo ilaahay ka doona oo bulshada ka dhex kaasaan waxayoo u tababaran oo waxa ay soo kordhiso iyo waxay bulshada ugu qayban tahay yaqaana marka nabad nabad diidi naqaano iyo waan waan waa ku qanacnay waana u diyaarnay laakiin ma gaarin barnaamij oo oo nabadiyo saldhiga tay ah ma gaarin arrintu hadda waxay maraysaa axmed joojin
ti horta annaga aadaan ugu qanacsannahay waxqabadka waayo waxaan reebanaynaa una ma jiraan wax la taaban karana waan qabanay dadkuna runtii way nala shaqeeyeen laakiin waxaa jira waxa la yidhaahdaa can buuxda barakatiro waxaa jira shay yar oo qurmiya wax badan dad aad iyo aad akhasu naaseen u ah oo ilaahay xarigooda gooyey bini-aadinimo iyo walaalnimona aan dhowrayn cadaabka ilaahayna u diyaar garoobay waa laga yaabaa oo baabuur dheereeyo wata ama qoray baasa oo la gaari karin wata iyo taleefon hagaya inay dhib geystaan waxaa dhici kartaa laakiin sida aan arki jirnay wax la taaban karo oo wanaaga aan yaan rajaynaynaa inay ka dhalanto meesha oo muxuu ahaaye mar haddii laga soo gaaro dadkii muhdiga ahay waxaan rajaynaynaa masaalixda xaggeeda inay ummadda u badato insha allah
warkii oo aad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlayo waa naga intaa waxaa idin aqrinaya warkaa idiina soo saaray anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh